hawlgalladii ugu dambeeyey ee ciidamada ay sameeyeen abaanduulaha qaybta waan usoo sheegay waxay noo soo jeediyeen hambalyo hambalyo hambalyo hawlahaasi ay ciidamadan ay qabteen qaybtan lixdamaad saddexda guuto oo iyo taliska hawlgallada ay fuliyeen oo al-shabaab ay tallaabooyin rasmi ah ay ka qaadeen ilaa amiiro nolol ay kusoo qabteen oo ilaa ay hadda gacanta ku hayaan qaarkoodna ay soo dileen taliyaha xoogga dalka soomaaliyada abandulihiisi waa nooga hambalyeeyeen qaybtan waxayna qireen inay qaybtan shaqo fiican ay qabatay muddooyinkii ugu dambeeyey wallaahi waddooyinku waa sax waa godoonsan yihiin laakiin waxyaalahaanu hadda kasoo wada hadalnay ka mid yihiin in waddooyinka dib loo furo waktiyada hadda soo socdan waxaan rajaynaynaa in la furi doono waddooyinka kolley hadba sidii ay u kala muhiimsan yihiin ayaa loo furi doonaa waddooyinka iyadoo ciidamadu ay ka kooban yihiin saddex qaybood xoogga dalka soomaaliyeed booliska iyo ciidamada new booliska saddexdooda iskaashanaya inay waddooyinka furaan arrintaas waa kasoo wada hadalnay madaxda